أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نبيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol afartan iyo lixaad ee suuraة اlأcraaf ka mid ah qaala tacaalى alla waxa uu yidhi saأصrifu waan ka leexinayaa can aayaatii aayaadkayga aladiina kuwa yatakabaruuna ka santaagayo yacnii kibrayo fi l ardi dhulka korkiisa ku kibraayo bigayri اlxaqi xaal ay ku dheehan yihiin xaq darro wain yarow haddii ay arkaan kulla aayatin aayad dhammaanteed ay arkaan laa yu'minuu ma rumaynayaan bihaa aayadda wain yarow haddii ay arkaan sabiila اrushdi hanuunka jidkiisa laa yatakiduu ka yeelan maayaan hu jidkaas hanuunka sabiilan jid ka yeelan maayaan wain yarow haddii ay arkaan sabiila algayi baadida jidkeeda yatakiduu waxay ka yeelanayaan hu jidkaasi sabiilan jid dalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya waay biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu inay beeniyeen biaayaatinaa aayaadkeenna wa kaanuu inay ahaayeen gaafiliina kuwa moog canhaa aayaadkeenna kuwa halmaansan waxaan soo haynay qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam towraad iyo halkaa yacnii ballantii ilaahay subxaanahu watacaala oo u qabtay inuu aaday oo ilaahay subxaanahu watacaalaa uu markaa yacnii towreedkii usoo qoray alwaaxdii oo watayna loogu soo qoray iyadoo ku filan reer bani israa'iil oo ugu filan waano iyo kala dhigdhigsanaan xaqa uu kala cadcadaado lana amray nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam inuu si dhab ah oo jiddiye ay ku jirto inuu u qaato dhabnimo ay ku jirto qoomkiisana uu faro inay qaataan midda ugu wanaagsan waxaa soo dambeysay marka sa uriikum daara alfaasiqiin dadka ilaahay daacadiisa ka baxay degmadooda iyo daartooda waan idin tusi doonaa buu alla yidhi subxaanahu watacaalaa kuwaas marka aakhiro daartooda inuu rabbina tusaayo noo sheegay adduunyada marka la joogana xaalkoodu waa sidee kuwaas waayo qur-aanku ka sheekayn maayo dad aan markaa yacni la gara karin ama tilmaantoodii aan laga habaabayo oo laga dhumaayo qur-aanka ma ka hadlaayo bal waxa uu qur-aanku sheegayo waa wax tilmaamahooda qofku uu wax ku fahmi karo marka qiyaamaha daartooda naareed waa waa la sheegay adduunyada sida ay daartooda adduunyada say ku nool yihiin maxayse ku nool yihiin marka alla waxa uu yidhi sa asrifu waan leexinayaa can aayaatii aayaadkayga ayaan ka leexinayaa aladiina kuwa yatakabbaruuna santaago fil ardi dhulka korkiisa kuwa ku santaago bigayri اlxaqi multabisiina xaal ay ku dheehan yihiin bigayri اlxaqi xaq la-aan ayagoo ku dheehan xaq daro ama bigayri اlxaqi xaq la-aan ku kibraaya dhulka korkiisa laba tafsiir waayo marka halkaa jaariye majruurkuna yatakabaruuna haddii lagu tacalujiyana waa macno bigayri اlxaqi ba-da haddii musaaxaba inta laga dhigo la xaaleeyo jaariye majruurkana macno kale ayaa iyadana marka imaanaya labada macnona ma isdiidayaan macnaha aayaddana saasrifu can aayaatihi aayaadkaygan ka leexinayaa ay saasrifuhum waxaan ka celinayaa oon ka leexinayaa an yatafakaruu fii aayaatii inay aayaadkayga fiirfiiriyaan oy ku tadabburaan suddi ayaa sidaas ku macneeyey macno kalena sufyaan bnu cuyayna ayaa macneeyey oo waxa uu yidhi ay ansicu canhum waxaan ka siibayaa xaggooda fahma alqur'aani qur-aanka fahamkiisa fa asrifuhum can aayaatihi aayaadkaygan ka iilayaa marka waa ka leexinayaa marka macaasidooda iyo xumaanta ay marka geysteen iyo kibirka caaqibadiisa wuxuu noqday iyo jesihiisa inay fahmi waayaan aayaadka allah subxaanahu wa tacaala marka qofkii aayaadka alla fahmi waayo ama tadabburku uu ku cuslaado ha ogaado marka waa qof ciqaaban oo mucaaqab ah ciqaabtaasna markaa ha ku dadaalo siduu uga towbad keeni lahaa sababta keentay waayo qalbigaaga iyo aayadaha ilaahay in la kala dhex galo oo qalbigaagu uu aayaadka alla fahmi waayo waa xumaan adiga qalbigaaga ku jirtoo lagugu abaalmarinayo way ciqaabaha midda ugu xunna tan waaye bal dabaca allaahu calayha bikufrihim aan suuratu nnisaa kusoo marnay macaasidii markay sameeyeen sababteeda ilaahay quluubtooda u daboolay kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtooda waxaa miririyey oo madoobeeyey wixii ay shaqaysanayeen oy kasbanayeen aayaddanna marka aayaadkaasay la macno tahay sufyaan bnu cuyayna marka wuxuu yidhi ey ansicu canhum fahma alqur'aan qur-aanka fahamkiisa ayaan ka siibayaa waa ka waa ka qaadayaa markaan markaasaynan fahmaynin ayb imise dad ayaad arkaysaa maskax badan oo dakaa badan ood la yaabto sida uu ufog maskaxdiisu sida ay deg deg wax ugu qabanayso haddana qur-aankii aan lagu karin badana waa mucaaqab marka waa ciqaaban yahay ninba intay ula eg tahay walidaalika markay ka hadlayaan mufasiriinta qofka mufasirka ah shuruudihiisa iyo markay ka hadlayaan suyuudi kitaabkiisa al-itqaan fii culuumi اlqur'aan wuxuu kusoo daraa shardi kale oo mawhibo ah oo dee qofka ilaahay u hibeeyo shardigaana waxa uu yahay qofku in ilaahay qalbi wanaagsan ou siiyo oo markaa ilaahay daacada waafajiyo macaasida ka ilaaliyo qalbigiisu diyaar wuxuu u noqonayaa marka in wax lagu beero yacnii waxaa marka lagu beerayana waxyiga waay markaasuu marka kasoo baxaa isagoo marka aada iyo aad yacni u nuur badan xadiidkii nabigana sala allahu calayhi wasalam dhulka yacni waxyiga roob ayuu ku shabahay quluubta dadkana wuxuu ku shabahay dhulka midna waa cabayaa biyaha waxbau soo dhalinaa mid waa gawaan biyuhu celina midna biyana ma celinaayo waxna soo dhalin maayo dadka quluubtooduna sidaas waay firyaabi isaga wuxuu yidhi amnacu quluubahum min altafakuri fii amrii waxaan ka celinayaa quluubtooda amarkaygaba inay ku fakeraan buu alla leeyahay nacam waa ciqaab marka midda ugu xun waayo haddii maalka lagaa ciqaabo haddii lagaa ciqaabo yacnii cuntada lagaa ciqaabo oo lagugu yareeyo maalka lagugu yareeyo hadday dadkaa dhintaan weli waxaa kasii ee aada markaa qalbigaagu uu fayoow yahay oo diinta uu u fayoow yahay qofkaasi caafimaad buu qabaayo nicmou haystaa laakiin marka qalbiga lagaa qaato waxa ugu xun waaye qofka lagu ciqaabi lahay laakiin dad badan maba ogaba waxaa laga yaabaa qalbigoodoo ciqaaban inay ciqaabtii laftirkeeda ay farxad iyo raynrayn ay ka raadiyaan walciyaadu billah saasrifu can aayaatii aayaadkayga waxaan ka leexinayaa aladiina kuwa yatakabaruuna santaagayo fil ardi dhulka korkiisa ku santaagayo bigayri lxaqi iyagoo xaq la-aan ku dheehan ama bigayri lxaqi ku santaagayo ku kibrayo xaq la-aan ee yatakabaruuna bimaa hum calayhi min diinihim diinta baatilkoo ay haystaanay iskula weyn yihiin mabaadicda baatilka oo qalbiga uga buuxdoy aaminsan yihiin bay iskula weyn yihiin yacnii qaladou ku jiraa waana isla fiican yihiin dadka isaga ayaa iskugu mudan wain yarow haddii ay arkaan kulla aayatin aayad dhammaanteed laa yu'minuu ma rumaynayaan bihaa aaya aaya yacnii aayaddaa rumayn maayaan aayad kasto iyo mucjizo kasto haddii loola imaado yacni aaya aayad marka kowni ah ee cirkan iyo dhulkan iyo awoodda alle lagu garto iyo aayad la akrinayo qur-aanka aayaadkiisa midna rumayn maayaan laa yu'minuu bihaa kuwan marka sidan alla uu leeyahay waa kuwa cilmiga alle ee azaliga ay ugu dhacday inaynan waxbaba rumayneynin ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa-athum kulu aayati xataa yarow alcadaaba alaliim wain yarow haddii ay arkaan sabiila rushdi hanuunka jidkiisa laa yatakhiduuhu ka dhigan maayaan sabiilan jid ka dhigan maayaan hadday wanaaggii iyo hanuunkii arkaanna waddo ka dhigan maayaan waxaaba laga yaabaa inuu laxun yahay wain yarow haddii ay arkaan sabiila alghayi baadida jidkeeda yatakhiduuhu waxay ka dhiganayaan sabiilan jid bay ka dhiganayaan wax kastoo xun iyagaa maalkooda caqligooda ciidankooda ayay ku taageerayaan ay ku xoojinayaan wax walboo xun jid walboo toosanna dadka waa ka albaabayaan naftoodana waa ka albaabayaan dadka kalena waa ka albaabayaan waa sida hadda caalamku u samaysan yahay ilaa ilaahay cidu u naxariistay maahani dalika wain yarow sabiila alghayi la yatakhiduuhu waxay ka dhiganayaan dhe sabiilan jid dalika kaagaasi kaa-inun mid ahaanaya waay biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu biaayaatinaa aayaadkeenna inay beeniyeen ayay taasi ku noqotay wa kaanuu ay ahaayee ay ahaadeen haafiliina kuwa hilmaansan canhaa aayaadkeenna ayb yacni marka waxay waxaan oo dhan ugu dhaceen waxa ay tahay takdiib iyo aayaadka alloo la hilmaamo in dadka ka mid ahna aayaadka alle in la hilmaansanaadaa ad moodaa inayba wanaag ka raadinayaan oo in aayaadka alle loo sheego lagu waaniyo qof inuu sheego ma jecla dadkii marka in adduunyadii oo dhan darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihimu lmalu fasawfa yaclamuun shanigoodu saas uu noqday xataa aayaadka in la xasuusiyo loo sheego ma ogola wاladiina kadabuu biaayaatina waliqaaءi اlaakhirati xabiطat acmaaluhum wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey waliqaaءi اlaakhirati aakhirada la kulmitaankeedana beeniyey xabitat way burtay acmaaluhum acmaashoodii way burtay kuwaas hal yujzawna ma la abaal marinayaa ilaa maa kii maahane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen maahane waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna ayuu alla leeyahay waliqaa'i alaakhirati waa min idaafati lmasdari ilaa mafcuulihi maxay ka dhigan tahay marka waliqaa'ihim laakhirata la kulankooda iyaga ay aakhiro la kulmayaanay beeniyeen aayaadkii allana way beeniyeen yacni aakhirada la kulankii ay la kulmaayeen oy gaarayeenna waaba beeniyeenoo waa dafireen wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiin iyo kuwa dhahaya xabitat way burtay oo waa baaba-day acmaaluhum kuwa acmaashoodii way burtay way baaba-day waayo iimaan la-aan markay ku dhacday oo aayaadkiina ay beeniyeen aakhiro la kulankeedana ay inkireen sidaana mowdka ugu yimid kuwa hadda wax camaloo ay samaysteen oo adduunyada ay ku sameeyeenoo wax u taraya aakhiro ma jiraayo waayo camalka aakhiro inuu wax taro asaas iimaanka u ah haddii marka iimaan munji ah oo qofka badbaadiyaba la waayo eber waa walidaalika qofka muslimka waa inuu garan karo arrintaa iyadan haddii adiga aada aragto qof gaal ah oon alle aakhiro rumaysnayn oo haddana waxyaabo samafal u eg sameynayo maahan inaad ku kadsoontid marka uu dhinto maahan inaad tiraahdid muslimiinta asaga ka fiican waayo muxuu uga fiicnaadaa aasaas maba haysteen gurigan maanta haddii guri inaad dhisto aada doonto oo aa aasaas la aasaaskii aada ka tagto oo aada kor ka qurqurxiso saqafka kore iyo waxaan aada kor ku qurxinayso mahay ma ishaysanayaan ishaysan maayaan waa soo daadanayaa waayo asaas ma laha weligaa marka waxaa lagaa rabaa qadiyadaas weligood muslimiintu waa aaminsanaa jireen waqtiyadan dambe unbaa aada quluubtooda aada moodaa marka in yacni tacliintoodii iyo maadaama la qabsaday oo tacliintii laga qabsaday oo dadkii yaryaraa soo korriimadooda iyo barbaarintoodii la kharibay ayaa marka waxaa la arkay dad iyagu marka aan iimaankaba fiirinaynin oo dhahayo dadku adduunyada nin walba soo u noolaaday ku xihan tahay ma waxaad iga dhaadhicinaysaa hebelaa xun ma hebelaa kaas kale ka fiican intuu qof muslimoo dunuub geystay kuu soo qaato ayuu ku leeyahay caqliga ma waxaad gelinaysaa hebel inuu hebel ka fiican yahay war aawa aasaaskiina aasaaska aada leedahay adiga waa rumaysanahay aada leedahay oo iimaanaan rumaysanahay aada leedahay muxuu taraa marka aasaaska iimaankaa marka lagu soo gambanayaayo beenba ka ah marka qofka saas oo kalea marka sidaabu alla wuxuu leeyahay xabitat acmaaluhum acmaashoodii waa burtay waxa buriyey camalkooda waa maxay ficilkooda waa ilaahay ma dulminin subxaanahu watacaala mana ahan ayaga in si gooniya loo takooray maahane iyagaa waxay la imaadeen sifo camalka ka baabi-iso ikhtiyaarna waa waa loo siiyey inay toosnaadaan iyagaan rabino waa kan wain yarow sabiila rushdi laa yatakhiduuhu sabiila wain yarow sabiila algayi yatakhiduuhu sabiila hal yujzowna ma la abaal marinayaa kuwa istifhaamku waa taqriiri waa la qir waa lagu qirsiinaa wax kale maa waa la abaal marinaa misal hal yujzowna miyaa la abaal marinayaa ilaa maa kii maahane kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen maahane waittakhada qowmu muusaa min bacdihi min xuliyihim cijla jasada lahu khuwaar alam yarow anahu laa yukalimuhum walaa yahdiihim sabiila itakhaduuhu wakanuu daalimiin waittakhada waxay ka dhigteen qowmu muusaa muuse qoomkiisii min bacdihi min bacdi dahaabihi tegitaankiisii ka gadaale waxay ka dhigteen min khal min xuliyihim min xuliyihim billadahoodii ay isku qurxinayeen wax kamidabay waxay ka dhigteen cijlan dibi bay ka dhigteen oy ka samaysteen macnaha jasadan mujasadan jir loo yeelay jir oo kale loo yeelayoo jutha ah oo wax ruuxa aan ku jirin ayb kaas oo lahu oo u sugnaaday khuwaarun ci iyo cod oo u sugnaaday marka oo qaylinayo alam yarow miyaynan arkin annahu dibigu laa yukallimuhum inuusan la hadlaynin walaa yahdiihim inuunan hanuuninaynin sabiilan jid inuunan ku hanuuninaynin ittakhaduu way samaysteen hu dibigii bay samaysteen walxaal qad kaanuu ay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi fale iyagoo daalimiina ayay dibigu dibigii ay samaysteen qisadana marka waxaa halkan laga gelayaa markii nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam uu baxay oo reer bani israa'iilna alla badbaadiyey oo fircoonna la halaagay ee nebiyullaahi muusa uu reer bani israa'iil u doonay kitaab iyaga kala hago oo markaa yacnii kitaabkii marka towraa towreed intii uu ku maqnaa isaga ayay waxay sameeyeen gadaashiisii bay dibi caabudeen nebiyullaahi muusana da kama gaabinin walaalkii haaruun oo nebi ah buu uga tegey markaabuu wuxuu ku yidhi xalay waataan soo marnay wa qaala muusa liakhiihi haaruun akhlufnii fii qowmii wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin sidiina waa yeelay nebiyullaahi haaruun oo waa dadaalay marka iyadoo nebi lagu dhaafay haddana nebigii lala dardaarmay haddana nebigoodii iyo rasuulkoodii risaalada weyn risaalada ku weynaa oo nebiyullaahi muusana uu kitaab ugu maqan yahay waayo baahi bani aadamka uu leeyahay oo ka weyn diin ma jirto yacni baahiyaha adigu aada qabtay diintii baa ugu weyn baahidoodii diineed inuu daboolo ayuu u baxay nebi kalena waa uga tegey iyo rasuulu uga tegey waana la dardaarmay rasuulkii intaasoo dhan marka waxay ka doorteen dib inay caabudaan waa marka arrin taariikhda loogu sajilay aadna u fool xun qur-aankuna uu aada uga hadlay suurad suuro cajiib lena uu ka bixiyey marka allah wuxuu leeyahay watakada qowmu muusaa watakada waxay ka dhigteen oy ka samaysteen qow waxay samaysteen qowmu muusaa muuse qoomkiisa min bacdihi min bacdi dahaabihi tegistiisii ka gadaale markuu tegay kadib oo uu kitaabkii u doono towreed uu aad si uu usoo helo oo u baxay marka ballantii alla uu aaday min xuliyihim waxay ka samaysteen billadahoodii billadaha marka de waxay ka qaateen reer fircown ay ka caariyeysteen markii dambena dee reer fircown waaba kuwii la halaagay waxyaabaha marka laysku qurqurxiyo oo markaa yacni dahab iyo waxyaabahan jawharadaha iyo ayay hore uga qaateen iyagii baa marka loo nisbeeyey min baabi ilmajaaz suuratu daahana waa ugu tegaynaan oo halkaas marka waxyaabahan laysku qurxinayo inay leeyihiin reer fircawn ayaa lagu sheegay suuratu daaha marka min bacdihi iyo min xuliyihim labadan jaar iyo majruurba itakhaday ku tacalluqayaan labadooda marka iyagoo isku hal jaar jaaru majruur oo min iyo min ah siday hal caamil ugu tacalluqeen waxay ugu tacalluqeen laba macnay ku soo aroorayaan minta horena waa ibtidaa-iya minta dambena waa tabciidiya marka way bannaan tahay in hal caamil marka lagu tacallujiyo labadoodaba naxwo ahaan watakada wuxuu waxay samaysteen qowmu muusaa muuse qoomkiisa min bacdihi min bacdi dahaabihi tegistiisii ka gadaale waxay samaysteen min xuliyihim waxyaabihii ay isku qurqurxinayeen wax ka mida waxay ka samaysteen cijilan dibi ayay ka samaysteen dibigana muuse saamiri baa u sameeyey ayaga intuu soo la dhalaaliyey wixii marka ay soo qaadeen hal meel laysugu keenay la dhalaaliyey ayuu marka suurad wuxuu ka sameeyey dibi suuraddaa marka dibiga markuu muuqaal ahaan u sameeyey ayaa markaa dabaysha intay dhinac kasoo gasho meesha uu ka duleelo ayay afka wuxuu ka bixinayay cod marka dabayshaa marka yacnii halka waddo marayso ama waddo gaar a maraysa marka cod bixinaysa marka dibigu marka dabaysha halkan ay kasoo gashaba cod buu bixinayay ee maahan in dibigu asaga nolol ay u sugnayd uma ma noolayn wax noolna maahayn asaga ayb cijlan ayay ka samaysteen dibi jasadan ka bedel marka jasadan bay ka samaysteen ayay samaysteen muuqaal jasadku hadda marka muuqaalaa loo jeedaa wax muuqaal ah oo juho ahoo markaa yacnii jir ah shaygu marka naf aysan ku jirin meel uu iska yaallo waxaasi waxaa la yidhaha juha carabiga ayb marka waa un kor meel iska yaallo ayb meeshaa marka cijlan jasadantaa laba tafsiir marka ay ku jiraan dhiig iyo wuxuu ka koobnaa bay dhaheen iyo iyo hilib bacd almufasiriin baa sidaa dhahay laakiin ruuxii waxba kuma jirin qaarna waxay leeyihin maya ee dahab iyo fido yacnii muuqaal dibi loo sameeyey oo xagga dambena ay kasoo gelaysay dabaysha oo markaa xagga horena cod ka bixinayay ayuu ahaa sidaasaana loo badan yahay jasadanna marka waxaa ku bannaan bedel waxaa ku bannaan cadfu bayaan waxaa ku bannaan nacti bedelkaana ugu wanaagsan ayb kaas oo lahu khuwaarun lahu ou usugnaaday khuwaarun ci ama yacni cod ou usugnaaday oo qaylinayo khuwaar waxaa la yidhaha sawt lbaqar lo-da codkeedaa la yihaahdaa khuwaar codkaas baa marka uu lahaa alam yarow miyaynan arkin annahu dibigu laa yukalimuhum inuusan la hadlaynin walaa yahdiihim inuusan ku hanuuninaynin sabiilan wax jid ah siday rabbi ugu maleeyeen dibigan miyaynan u jeedin inuusan la hadlaynin uusan la khitaabi karin la warramaynin dantooda inuusan ku toosinayninna miyaysan dareemaynin ayb meeshaan marka ibnu jariir iطabari waxa uu yidhi yukhbiru jala dikruhu canhum ilaahay wuxuu ka sheegayaa reer bani israa'iil xaggooda annahum dalluu inay dhumeen bimaa laa yudallu bimidlihi ahlulcaqli wax dadka caqliga u saaxiibka isagoo kale aan lagu dhuminin bay ku dhumeen ayaga wadalika ana rabba jala jalaaluhu taasina waxay tahay rabbi alladii lahu malakuutu الsamaawaati waalardi allaha dhul iyo cirba maamulo wa mudabbiru daalika kan maamulaya ah yacni kan dhul iyo cir iska leh ko dhul iyo cirna maamulo laa yajuusu kumaba banaana mana bannaana an yakuuna jasadan lahu khuwaar wax kor meel iska yaallo oo qaylinaya oo iska ciyayo sidaa arrintaa inaynan ilaahay ku bannaanayn suurtagalna ku ahayn yacni wuxuu leeyahay marka sidaasaa xaalku uu yahay laa yukalimu axaddan kaasoo weliba aan cidna la hadlaynin alam yarow annahu laa yukalimuhum baa la yidhi soo ma arkaysid marka kuuma soo kuuma caddaanin haddii la yidhaahdo ilaahay ma hadlo in lala simaayo dibigan iyo waxaan tansiih miyaa ilaahay miyaa ceeb laga hufay ma hadla marka qofka uu leeyahay ceeb miyaa laga hufay mase nuqsaana ilaahay lagu sifeeyey nuqsaanaa lagu sifeeyey waayo dibigaa ilaahay wuxuu ku ceebeeyey inuusa hadlaynin anahu laa yualam yarow annahu laa yukalimuhum ee dibigii ma hadlo ilaahayna ma hadla haddaad tiraa soo isku mid kama dhigaysid marka rabbi waa hadlaa reer bani israa'iil marka waxaan hadlaynin bay rabbi u qaateen wax marka caqligiina waa ka tageen waana dhunsan yihiin ayb falsafad kastoo la akriyo yacni mas'aladaa yacni ilaahay ma hadlo sida ay kamaal ilaahay ugu noqonayso falsafad kastoo la akriyo suurtagal waxa ma aha qolada sidaa aaminsan laftooda ayaaba waxay ku dhunsan yihiin waxaan dadka caa dadka cuqalada aanay aan lagu dhuminin bay ku dhunsan yihiin kuwaasi ayb walaa yarshudu ilaa khayrin yani khayrna ku hanuunin maayo siday u caabudayaan marka waxaas ayb weliba waxay yidhaahdeen hada ilaahu yani markii muuse saamirigii markuu yidhi faqaaluu hada ilaahukum wa ilaahu muusaa bay dhaheen fanasiya kan iyagii reer bani israa'iil waxay yidhaahdeen markay dibigii caabudeen oo nebiyullaahi haaruunna uu la hadlay kan waxay yidhaahdeen waa waa ila wuxuu ku yidhi waa ilaahiinii wa ilaahu muusaa muuse ilaahiisii waayey dhaheen fanasiye muuse isagaa hilmaamay ilaahiisoo ka tegey oo yacni meel kalow ka doonay rabbigiisii bay leeyihiin bal fiir edabdarada nebigoodiina waxay u nisbeeyeen jahli ilaahayna meel bay uga dhaceen rasuulkii meelay uga dhaceen sidaasay marka u dhunsanaayeen waxa marka hadda lafteeda adigu ha isdhihin weligaa qur-aanku waxa uu ka hadlaayo haddaad iska dhaadhiciso waxaani wax taariikhda soo maray lasoo dhaafay waaye bani aadam ilbax ah oo qarnigan nool yacnii qarnigan koob iyo labaatanaad bani aadam nool ayaa waxaanoo kale uu ka suurtoobaa maba dhici karta ha isdhihin qarnigaanay joogaan dad kasii daran weliba waxaan dad doolliga caabudaa joogo dad waxaa joogo yacnii mabaadi aada u foolxun oo qaab daran haystaa joogo markaad warsatana falsafaduu kuu galaa wixiisa waa falsafeynayaa oo lo-da lafteeda soo tan marka hin ummada ummaddan faraha badanee hindidaasoo tay caabudayaan oo ay u arkaan xayawaan barako badan oo ay kaadideeda weelka u dhiganayaan oo ismarmarinayaan oy cabayaan maxay yihiin kuwaas marka nacam adduunyada ma ku nool yihiin mase kuma noole waa ku nool yihiin maca daalika marka ma leeyihiin dad wax bartay mase ma laha waa leeyihiin dad wax bartay laakiin waxbarashadaasi wax lagu jeeda ma leha ayb ilaa marka ay xataa mancinayaan oy diidayaan hilibka lo-da iyo yacni in meelaha lagu iibiyo iyo ay dadka ka celinayaan dadkii muslimiinta ay ku dhex noolaan marka ilbaxnimadu macno qofka uma sam waxaan ilbaxnimada laleeyahay qofku qiimi iimaani ah uma yeesho ee iimaankaa qofka ilbax ka dhigo cagsigaa saxa dadkan marka uun adduunyadu ay madax martay oo dadka iskaga soo dhigaayo dad aada wax u bartay inay yihiin oo haddana wathaniyaadkaas iyo waxaa dadka uun uga dhigaayo wax weyn uga dhigaayo markii diin la sheegana yacni iyaga dhanba marka aada moodid inay ku kacayso oo jirkoodii iyo qalbigoodii oo isa siin karin dadka noocaas oo kale waa kuwaan aayaa saasrifu can aayaatihi aladiina ilaahay uga warramayo meel kalea ka raadin itakhaduuhu waxay ka dhigteen ittakhaduu way samaysteen huu dibigii bay samaysteen walxaal kaanuu ay qad kaanuu ay ahaayeen daalimiina iyagoo daalimiin oo kuwa dulmi falay ay yihiin walamaa suqita fii aydiihim wara-w anahum qad daluu qaluu lain lam yarxamna rabbuna wayaqfir lana lanakuunana min alkhaasiriin walamaa markii suqita lagu dhacay fii aydiihim gacmahooda markii lagu dhacay oy shallaayeen wa ra-ow wacalimuu ay ogaadeen anahum iyaga qad xaqiiqe ahe dalluu inay dhumeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa lawallaahi in lam yarxamnaa hadduunan noo naxariisanin rabbunaa rabbigeen wayaqfir ounan dhaafin lanaa annaga uusan noo dhaafin lanakuunanna ahaanee oo ahaanee min alkhaasiriina kuwa khasaaray markii dhibaataday waxa ay sameeyeen kabacdi baa haddana qalbigii usoo laabtay oo ay towbad keeneen towbadoodana suuratulbaqara waa kusoo marnay walamaa suqita fii aydiihim tacbiirkan sidan walamaa suqita fii aydiihim lugawiyiinta qaarkood waxay yidhaahdeen waa tacbiir qur-aanka uu la yimid waa tacbiir carabi ah oo qur-aanku uu la yimid bay dhaheen sidaan oo tarkiibkan walamaa suqita fii aydiihim in shallay laga cabiro qur-aankaa laga bartay oo fulaanun suqita fii yadayhi haddii la yidhaha qofkaas waa shallaayey baa laga wadaa haddaad marka maagta inaad xaraf kelmad kelmad u akrisana ma ka fahmaysid macnahaas ayb ibnu jariira isku daya inuu soo dhoweeyo wuxuu yihi wa asluhu min alsti'saari asalkiisu waa qafaalashada wadalika an yadriba arajulu rajula waa qofku inuu qof garaaco ow yasracahu ama ou legdo fayarmii bihi waa tuurayaa marka min yadayhi gacmihiisa u tuurayaa ila alardi dhulka muxuuna sidaa u yeelayaa liyasirahu si uu u qafaalo fayaktifahu oo u garbaduubo falmarmiyu bihi marka kii la riday oo la tuuray masquudun waa mid lagu dhacay fii masquudun waa mid lagu riday fii yaday saaqiti bihi ninka tuurtay hortiisaa lagu riday midka la tuuray soo maha ayb markay sidaas dhacday ayaa marka gacmihiibuu marka ka xirayaa dabcan marka qofkaa gacantiisii waa lagu dhacayaa la leeyahay waa laga kor dhacay waa la marka gacantiisii baa marka gacmihii baa laga duubay haddii laga duubana oo xaaladaas ou galana qofku waa dulloobayaa waana qoomamoona waa shallayna ayb marka faqiila wuxuu yidhi likulli caajizin can shay-in qof walba oo shay ka caajizay wadaaricin oo dulloobay licajzihi darteedna u dulloobay kaas ayaa waxaa la yidhi mutanadimun mid shallaysan w calaa maa faatahu yacni qof kastoo sidaa ay ku dhacday mutanadimun calaa maa faatahu wixii ka tegay ayuu ku shallaysan yahay saa darteed ka noocaas oo kalea waxaa la yidhi suqita fii yadayhi gacantiisa ama hortiisaa lagu dhacay yani qofkaasi waa shalleeyo waa qoomamoodoo qof kale u dulloobay walamaa markii suqita fii aydiihim ay shallaayeen reer bani israa'iil macnaheed marka haddaad tira ay shallaayeen unbaa la macnayna haddii marka tarkiib yacni kelimaadka iyo macnahaas maxaa ka dhexeeyana ibnu jariira kuu sheegay waa kaas labada qof markay islegdaan oo nin la tuuro ninka la tuurto qofka wax tuuray ayuu gacantiisa ugu dhacaa marka ka kalena marka wuxuu noqonayaa qof gacanta looga dhacay shalaysan walamaa markii suqita fii aydiihim ay shallaayeen reer bani israa'iil ficilkii ay sameeyeen ay ka qoomamoodeen wara-ow ay ogaadeen raa bimacnaa calimowha wara-ow ay ogaadeen annahum iyaga qad xaqiiqe ahe dalluu inay dhumeen qaaluu waxay yidhaahdeen lain lam yarxamnaa lawallaahi in lam yarxamnaa hadduusan noo naxariisanin rabbunaa rabbigeen wayakfir ounan dhaafin lanaa annaga noo dhaafin lanakuunana ahaanee oo ahaanee min alkhaasiriina kuwa khasaaray walamaa rajaca muusaa ilaa qowmihi hadbaana asifa walamaa markii rajaca uu noqday muusaa muuse ilaa qowmihi qowmkiisii uu usoo laabtay khadbaana xaal uu yahay ku caraysan isagoo ah asifan xaal uu yahay mid ciishan qaala waxa uu yidhi bi-sa maa bi-sa shay-u shay baa baas lahaaday khalaftumuunii shayga marka eedda iyo demiga iyo lagu tuuraya iyo xumaanta waxaa weeyaan shay-un shay waaye khalaftumuunii yacnii aada igaga dib marteen min bacdii aniga gadaashay shayga aada gadaashay iiga dib marteen ood iiga daba marteen kaasaa xun acajiltum yacni miyaad ka hor dhacdeen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii miyaad ka hor dhacdeen ood ka degdegteen wa alqaa waa tuurayoo waa riday nabiyullaahi muusa al alwaaxa alwaaxdii oo towreed ay ugu qornayd ayuu tuuray caro darteed wa akhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisii ayuu qabtay yajuru xaal uu jiidayo hu isaga ilayhi xaggiisa ugu soo jiidayo qaala waxa uu yidhi walaalkii haaruun ahaa qaala waxa yani haaruun waxa uu yidhi ibna umma yabna umma hooyaday inankeedaay ina alqowma qolada istadcafuunii waa i daciifsadeen oo waa i taag darraysiisteen wakaaduu waxay sigeen oy ku dhowaadeen yaqtuluunanii inayinay i dilaan falaa tushmit haddabaha farxad gelinin bi aniga haygu farxad gelinin alacdaaa cadowga walaa tajcalnii hayga yeelin maca alqowmi qolo macoodna hayga yeelin aldaalimiina dulmi falay sidaa markuu yidhi baa nebiyullaahi muusa marka uu xoogaa uu caradii marka ay kasoo yar degtay qaala waxa uu yidhi nebiyullaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir dhaaf lii aniga ii dhaaf waliakhii walaalkayna u dhaaf wa adkhilnaa na geli fii raxmatika naxariistaada na geli dhexdeeda wa anta adigu arxamu raaximiinaa tahay inta naxariisata kan ugu naxariis badan walamaa rajaca muusaa walamaa markii rajaca muusaa muuse uu noqday ilaa qowmihi qowmkiisii uu u laabtay qadbaana xaal uu yahay isagoo caraysan isagoo xanaaqsan waayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa usoo sheegay oo markaa yacnii markii suuratu daaha baan ugu tegaynaa oo waxaa loo tilmaamay qoomkiisii marka in la fidneeyey oo ay ku fidnoobeen dibiga oo saamiri uu dhumiyey marka markii loo sheegay dabcan wuu ogaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markii uu soo laabtay laakiin oo qisadii marka iyo wixii loo sheegay ishiisu ay qabatay xaalkiisu marka waa isbedelay markii hore oo rabbi uu u sheegay alwaaxda ma tuurin laakiin markuu wixii arkay alwaaxdii buu tuuray meesha marka ibn abi ibnu abi xaatim iyo xaakim fi lmustadrag ibnu abi xaatim fi tafsiir waxay sanadkooda ku wariyeen can ibni cabaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam yarxamu llahu muusaa nebigu wuxuu yihi muuse allah u naxariisto laysa almucaayinu kalmu laysa almucaayinu kalmukhbari midka wax u jeeda oo indhihiisa wax ku arkayo qof loo sheegay oo kale la mid maaha ayb akhbarahu rabbuhu tabaaraka wa tacaala rabbigiis baa u sheegay ana qowmahu qoomkiisa futinuu in la fidneeyey falam yulqi lalwaaxa alwaaxda ma tuurin markaas waayo maqalay ku ahayd isagoo nabiyullaahi muusa de warka rabbi yaqiinan u rumaysan haddana waxa markaad u jeedid adiga iyo marka aada maqal ay kugu tahaan isku mid maaha falamaa ra'aahum markuu arkay wacaayanahum uu indhaha ka qaaday alqal alwaaxa waa tuuray alwaaxdiiba aad buu isu bedelay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ahaa qof aada u qiiro badanuu ahaa oo ilaahay u qiiroodo qiiro marka uu ilaahay subxaanahu watacaala dartii u qiiroonayaana ka keentay sidaan ayb walamaa markii rajaca muusaa muuse uu noqday ilaa qowmihi qoomkiisii uu u noqday khadbaana xaal uu yahay isagoo caraysan xaal uu sidaa yahay asifan xaal xaal uu yahay markaa mid murugsan oo ciishan ay xasiinan qaala waxa uu yidhi bi-sa maa shay baa baas lahaaday khalaftumuunii aada iiga daba marteen min bacdii aniga gadaashay waxaad iigu daba marteen kaas ayaa wax xun ah acajiltum miyaad ka degdegteen ma ka hor dhacdeen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii miyaad ka hor dhacdeen acajiltum cajila ficilkan hadda cajila ah waxaa la tadmiiniyey sabaqa walidaalika acajiltum amra rabbikum ayaa la yidhi cajilana marka waxay u baahan tahay marka ay gudbayso can hadda can halkan kuma jirto aaj acajiltum can amri rabbikum lama dhihin acajiltum amra rabbikum waxaa laga waxaa la tadmiiniyey marka sabaqtum miyaad ka hor dhacdeen waay waayo haddaad shayga degdegsato waa ka hor dhacday acajiltum ma ka hor dhacdeen amra rabbikum rabbigiin amarkiisii miyaad ka hor dhacdeen towreed iyo kitaab iyaa laydinkugu maqnaaye maxaad idinku dibi iyo bidca iyo wax baas oo aan la aqoonin ah ula imaanaysaan ma rabbi baad amarkiisa ka hor dhacaysaan wa alqal alwaaxa wa alqaa wuxuu tuuray al alwaaxa alwaaxdii buu tuuray alwaaxdii towraad ay ku qornaayeen wa akhada wuxuu qabtay bira'si akhiihi walaalkii madaxiisa uu qabtay yajuruhu xaal uu jiidaayo ilayhi xaggiisa uu usoo jiidaayo qaala waxa uu yidhi ibna umma yabna umma hooyaday wiilkeedaay ina alqowma hooyada marka waa ku isticdaafsanaan ayb haahay ina alqowma qoladu istadcafuunii waa itaag darraysiisteen habka ay marka ku daciifsadeenna waxay tahay inay adeecaanay diideen shaksiga haddaad intaad wax amarto wax farto wax u sheegto oo warkaaga maqli waayo waa ku daciifsaday weliba laasiyama haddii maqaam uu joogo marka in la maqlaaba ay waajib tahay waayo nebiyullaahi haaruun inay maqlaan ayaga waajibay ku ahayd meeshii marka wuxuu ka mudnaa waxaan ahaynay kula dhaqmeen waa daciifsadeen marka ina alqowma istadcafuunii marka sidaas wakaaduu waxay sigeen yaqtuluunanii inay i dilayaan falaa tushmid ha farxad gelinin bi aniga ha igu farxad gelinin alacdaa cadowga walaa tajcalnii ha iga yeelin maca alqowmi qolo macooda aldaalimiina dulmi falay ile dulmi maba samaynin anige ayb oo markii uu ku yidhi marka anlaa tatabicanii afacsayta amrii qaala yabna umma laa taأkhud bilixyatii walaa bira'sii inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qowlii suuratu taaha isaga marka de keligiis inuu go-aan iska qaato u diidayo waa u sheegay waa ka celiyey meeshaas marka dad baa waxay u fasiraan si qaldan oo waxay yidhaahdaan nabiyullaahi haaruun wuxuu ku dadaalay inay dadka ishaystaan isla joogaan marka wax dadka kala geynayo waxay rabaanba ha ahaadaane dadka in lagu ag sheega maba banaanaa dadka qaar dhahayaan tawxiidkiisee la yeelaa wax dhiba male intaan kala tegi lahayn isaga yaan la ama ama si fudud ha si khafiifa ha loo sheego oo yaan la caddaynin dadka khilaafkooda almuhim dadka khilaafkoodaa daran un in la yidhahna laakiin ilaahay muxuu yidhi haaruun sidaas ma samaynin walaqa walaqad qaala lahum haaruunu min qablu yaa qowmi inamaa futintum bih wa ina rabbakum alraxmaanu faatabicuunii wa adiicuu amrii buu yihi waa u sheegay macruufkii waa faray munkarkii waa ka reebay war ilaahay ka cabsada waxaan waa fidno ka dhowrsada ayuu ku yidhi ahaw marka xaggee laga keenay haaruun shib ayuu iska yidhi xaggee lagu arkay xaggee laga keenay marka dadka qaar marka hamiga ku jira waa iska dadyowga qaar marka dano ayay maalan danay leeyihiin diintiina inay ku meel gaaraan ay ka dhig ay rabaan inay ka dhigtaan dano siyaasadeed iyo wax lamidaa la leeyahay markaasoo kale marka yaa waxaa la leeyahay maya diinta kan yaa la sheegin kanna yaa la sheegin kanna ha la yska dhaafo haddii kale dadkaa kala tegaayo oo dadkan isku hayntooda ood baatil isugu dhex haysato waxay tarayaan maxay tahay nacam dadka sidaasoo kale dacwada ay u tahayse aaw waxay qabsa taariikhdoodii aawey waxay diin u qabteen lama haayo xataa hadday mansab iyo m yacni iyo boos iyo derajo iyo xataa hadday gaaraan naftooday u gaareen wax diin ka soo gelaya ma hayna marka qofkaani intuunan int yacni intuusan dhimanin isaga oo shirki ku dhex jiro xumaan falaayo intuusan dhimanin inaad u sheegto adiga aada u daacad daacad noqotaa lagaa rabaa war waxaan ilaahay ka cabso waan waxaani waa shirki waxaani waa saan bes hadduu qaato khayr hadduu yeelana haddii uu diidana adigu waajibkaagi waa ka baxday laakiin inaad kursi ku sugato iyo siyaasad ku sugato oo aad ka fakerto keliya inuu berri kuu codeeyo aad ka fakerto meeshaas waa meel lagu baayo waay nacam oo aada loogu khasaaray nacam ayb waxaa marka qisadan in loo daliishadaana waa waa aada wax ambiyadii ilaahay iyo aayaadkii qur-aanka oo la leexinaya way nacam ayb ina aladiina اtakhaduu اlcijla sayanaaluhm gadb min rabihm wadilat fi اlxayaati اdunya wakadalika najzi اlmuftariin ina aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay alcijla dibigii macbuudan ka yeeshay sayanaaluhum waxaa haleeli doono gaari doono kuwa qadabun baa gaari doonta caro carada oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay wadillatun dulli ayaa gaari doono filxayaati noloshii dhexdeeda ayuu ku gaari doonaa dunyaa dhoweyd wakadalika sidaa sidaadaas oo kale oo ah aan kuwaa dulliga u gaarsiinayno ayaan najziyi aan u abaalmarinaynaa almuftariina kuwa been abuurto ilaahay masabito waaladiina kuwa camiluu sayi-aati xumaanyaalka sameeyey uma markaa dabadeed taabuu noqday min bacdihaa xumida gadaasheed xumida samaynteeda gadaasheeda soo noqday oo ilaahay u towbad keenay wa aamanuu rumeeyeen ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa min bacdi camali sayi-aati xumaanyaalka samaynto yacni samaynteeda ka gadaale lakafuurun weeyaan iyo alle rabbigaa mid u dhaa yacni mid dhaafid badan raxiimu naxariisasho badan reer bani israa'iil waxay ku dhaceen markii nb nebigoodii uu ka tegey isagoo ka maqan bay ilaahay bay wa yacni cibaado waxay la imaadeen nebigoodii uusan farin meel diintooda ay ugaga daydeen aan jirin rabbi bay markaa ku masab ayay mas ayay ku masabiteen arrintaas tiibaa marka ilaahay wuxuu kaga hadlayaa marka qofka dadka sidaasoo kale yeelo waxaan ilaahay farin ambiyada ilaahay xaggooda aan ka imaanin dadka ilaahay ugu dhowaado aayatiinkooda adduunyada iyo aakhirada aayaddan ay ka warramay aayad weyn waayo ina aladiina kuwa itakaduu ka yacni samaystay alcijla kuwa dibiga samaystay ama itakaduu ka dhigtay alcijla dibiga ilaahan ka dhigtay sayanaaluhum kuwaa waxaa haleeli doono qadabun caro carada oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaatay wadillatun dulli filxayaati noloshii dhexdeeda ayuu ku haleelayaa addunyaa dhoweyd intay nool yihiin dulli bay ku jirayaan oo macsida iyo bidcada iyo shirkiga dulligiisaan faaruqaynin wakadalika sidaadaas oo kale najzi aan u abaalmarinaynaa almuftariina kuwa beenta abuurto oo ilaahay ku been abuurto diin aan rabbi jidaynin waa diin waa diin ilaahay loogu dhowaado kuwa dhaho muftariin kuwaas waaye walidalika ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey can ayuba asakhtiyaaniy bisanadihi can ayuba asakhtiyaaniy qaala ayuub wuxuu yihi kaana abuu qilaabata abuu qilaaba taabiciga wuxuu ahaa idaa qara'a hadihi alaayata aayaddan hadduu aqriyo ina aladiina اtakaduu lcijla aayadda hadduu aqriyo qaala wuxuu dhihi jiray fahuwa jazaau kuli muftarin ilaa ywmi اlqiyaamah an yudilahu اllah waa qof kastoo ilaahay ku been abuurto abaalmarinta la abaalmarinayo inuu alla dulleeyo waayo ilaa maalinta qiyaamaha sanad kalow haddana soo kaxeeyey can ibni cuyayna sufyaan bnu cuyayna qaala wuxuu yidhi sufyaan xatmun min allaahi waa wax ilaahay xaggiisa uu isaga isku waajib yeelay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha sidan waxaa kaloo haddana ibnu cuyayna uu ka wariyey riwaayo kale fii qowlihi wakadalika najzi lmuftariin kullu saaxibi bidcatin daliilun mid kastoo saaxibu bidca waa daliil marka waxa ilaahay loogu dhowaanayo wax cad inay yihiin waa haddii kale yacni xuduuddan oo diinta xuduud sahlan maaha soodintan marka aada leedahay waxaan ilaahay diinkiisa waayo ajar baa lagu helaa waa lagu dhowrsadaa yacni aakhiraa lagu liibaanaa waxaan aada leedahay waa inaad iska hubiso aakhiro berri marka kaa saari mayso inaad tiraahdid wax dhiba male bidca xasano waay wax baasa male ku soco ku soco ku soco marka dambe maxay tegaysaa hab dhan oo ilaahay loo caabudayo waxaad arkaysaa wax ka jiraba aysan jirin bal ilaahay ou nacayaad arkaysaa bani aadam bani aadamkan haddii caqligooda loo dhaafayo rususha maxaa loogu soo dirayna laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana ilaahay muxuu u leeyahay waxaad arkaysaa marka caqaa-id badan oo bidac ah shirkiyaad ah oo dad ay ilaahay baan ugu dhowaaneynaa dhahayaan ay ku lug go-an yihiin ooy u haystaan inay yihiin dadka dadka ugu fiican caawo dhan laga yaaba inay kusoo jeedaan wixiina wax ilaahay jideeye maaha rasuulkiina kama imaanin qofka waxaa u jideeye miyuusan ilaahay ku been abuuranin qofkaas yani ilaahay ku been abuurashadiisa waa ku been abuurtay inaad tiraa keliya maahan laakiin haddaad dadkii adiga diin u samaynayso ood leeda kan sameeya wax dhiba ma leh adiga maa berri u damaanad qaadaya ilaahay hortiisa qofkan miskiinkaa tahay maa ilaahay ka cabsatid taadaa ku haysato inaad haddana dad dhumiso waa khatar marka aayaddan culimadii salafka waxay u daliisho jireen dadka bidcada wanaajisto dadka bidcada yacni ilaahay ugu dhowaado waxyaabaha bidaca ilaahay ugu dhowaado marka inta nabiyullaahi maxamed ka sugnaatay ee daliilka aada u hayso intaas ku dadaal waxaan kalena iskaba dhaaf waaladiina camiluu sayi-aati waaladiina kuwa camiluu sameeyey assayi-aati xumaanyaalka uma markaa dabadeed taabuu soo noqday oo rabbi usoo laabtay min bacdihaa xumaanta gadaasheeda wa aamanuu rumeeyeen ina rabbaka rabbigaa min bacdihaa xumida samaynteeda ka gadaale lagafuurun weeyaan mid dhaafid badan raxiimun naxariis badan tanna marka aayadana rajay gelinaysaa qofka oo dembi kastood la timaado towba ayaa ka furan laakiin towbada waqtigeeda intaanu dhammaanin la imaado walamaa sakata can muusa algadabu akhada alalwaaxa wafii nuskhatiha hudan waraxma hudan waraxmat liladiina hum lirabbihim yarhabuun walamaa markii sakata uu ka aamusay can muusaa muuse xaggiisa alqadabu caradii ay ka aamustay akha oo caradu ay ka degtay waay walamaa sakanat akhada wuxuu qaatay al alwaaxa alwaaxdiibuu qaatay wa fii nuskhatihaa walxaal fii ayuu qaatay fii nuskhatihaa nuskhadeedana hudan hanuun uu yahay dhexdeeda waraxmatu naxariis liladiina kuwii uu yahay hum iyaguba yarhabuuna ka cabsanayaan lirabbihim rabbigood ka cabsanayaan walamaa sakata can muusa algadabu sida ugu fiican tafsiirka waxa uu yahay sakata bimacnaa sakana in laga macneeyo carada markay ka dantay oy ka degtay oo sukuutu lgadab isticaara ku jirtay yihaahdaan mufasiriinta qaarkood carada demideeda waxaa lagu shabahay qofka hadlayo oo warka ka go-ay oo kale ayaa lagu shabahayna oo yuunus bnu xabiib ayaa wuxuu yihi taquulu lcarabu carabtu waxay dhahdaa saala alwaadi yowmayni uma sakata toggii ayaa daad ayaa yacni ku dureeray laba maalmood ayuu daad waday uu dureerayey uma sakata waa iska aamusay ka bacdina waa aamusay macnaha waa degay wixii daadkii iyo wixii waa ka dhammaadeen wax kasta marka oo dego ayay carabtu u isticmaashaa marka sukuut isticaara marka meeshaa ku jirta zajaaj isaga waxau yidhi sakata sakata alghadabu saktan waa masderkiisa faclunaa lagu keenaa wa sakata arajulu sukuutanaa lagu keenaa kaas kalena marka wuxuu ka kala dhigay laba kelmad inay tahay labo ayuu ka ka laba ficil oo mid kastaa macno gaara uu leeyahay ayuu zajaaj isaga ku waday qaarna waxay yidhaahdeen qalbi baa ku jiro macnuhu markaa qalbi baa ku jiro walamaa sakata muusa muuse marku ka aamusay cani ilghadabi carada xaggeeda markuu ka aamusay qalbi baa ku jiray dheheen marka qalbiguna asal ma aha qur-aankuna kuma dhicin qalbi ilaa qaliilan wax yar buu qalbi ku dhacay qur-aanka marka xoogaa qalbigu aada uma xoog badna walamaa markii sakata uu ka degay can muusa muuse xaggiisa alghadabu caradii ay ka degtay akhada wuxuu qaatay al alwaaxa alwaaxdii buu qaatay wa fii nuskhatihaa wixii laga qoray wa fii maa nusikha minhaa yacni wixii iyada la yacni laga qorayna dhexdooda uu yahay hudan hanuun wafii wafii nuskhatihaa waxaa kaloo lagu macneeyey fii maa baqiya minha markii uu tuuray alwaaxdii waa jajabeen bacd yani mufasiriin waxay keenayaan aathaar allahu aclam sixadooda toddoba alwaax ayay ahaayeen lix waa la qaaday hal ayaa loo dhaafay halkaas ayaana towreed oo ku dhamaa saasay leeyihiin allahu aclam waxa ka saxeex marka wafii nuskhatihaa inta baaqiga noqotay waa lagu fasiray wa fii maa nusikha minhaa wixii laga naskiyey laga qorayna dhexdeeda hudan uu yahay hanuun wa raxmatun naxariis uu yahay liladiina kuwii uu u yahay hum iyaguba lirabbihim rabbigooda yarhabuuna ka cabsanayeen laamkan marka lirabbihim maadaama mafcuul lasoo hormariyey uu yahay laamu taqwiya wey yani ficilka si uu u gaaro ayaa laamkan marka lagu xoojinayaa macmuulkan ayb liladiina kuwii ayuu u yahay hum iyaguba lirabbihim rabbigood yarhabuuna ka cabsanayeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi